qof kasta oo bini aadam ahi waxa uu leeyahay hibo eebbe ku manaystay taas oo haddii uu helo fursad uu ku soo bandhigo laga yaabo in ay wax badani ka beddesho noloshiisa marka waan gartay caashi waa marka laga hadlayo dee dhinacii baad fikradaha iyo waxyaabaha dadku hiigsanayaan baan u malaynaya sheekadu waxyaabaha dadku ay hiigsanayaan waxyaabaha maskaxdooda ku soo dhacaa iyo waxyaabaha laga yaabo in mustaqbalka ay gaari karaan haddii ay u helaan cid ku gacan siisa dabcan kolba barnaamijkan way ku jiri doontaa barnaamijkan waxaad u xooga u saari doonaa inu xusuusinayna dhegeystayaasha haddeer hal abuurka ama waxyaabaha cusub ee dhalinyarada soo kordhisay ama jecel inay sheekooyin baa ku jira taxana ah oo kale dhalinyarada laftigooda ay isku dayi karaan bal dhinacii curinta iyo halxidhaalayaashii iyo jacaylkii iyo wixii in dib loogu soo irnoqdo waa qayb weyn oo ka mida barnaamijkan dhalinyarada maanta oon ugu talagalay in dhalinyaradu bal barnaamijkan si weyn ay ugu soo xirmaan haddaba toddobaad waliba waxaad dhegaysan doontaan barnaamij toddobaadla ah oo la magac baxay hibada iyo hal abuurka dhalinyarada oo aad ka dhegaysan doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh waxaana inala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya ismaaciil
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubin aad u xiise badan oo aan ugu tala gallay in aan ku soo bandhigno hibada iyo hal abuurka dhallinyarada barnaamijkani wuxuu isugu jiri doonaa qaybo kala duwan qaybta hore waxaan kaga sheekayn doonnaa hibada ama dhallinyarada la timaada curinta fikrad cusub ama shay cusub ku soo kordhiya bulshada ay la nool yihiin sidoo kalena waxaan ugu tala galnay in dhallinyaradu ay ka helaan xog ama macluumaad la xidhiidha sida ay uga midho dhalin karaan himilada ay leeyihiin haddaba ha moogaanina inaad ku xidhnaataan barnaamijkan qaybta labaad ee barnaamijkeenna ayaa isna ku saabsan curinta iyo hal abuurnimada dhallinyarada gaar ahaan dhinaca suugaanta aan ku horraynay dalka faransiiska waxaa ku nool wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo khadar axmed xasan khadar wuxuu hindisay ama uu sameeyey bog dhinaca internetka ah oo ay ku kulmaan dhallinyarada gurdoonka ah mana aha oo keliya soomaalida hase ahaatee macaamiisha ku xidhan waxaa ka mid ah dad ajnebi ah iyo soomaaliba qaarkood durba waa iska heleen heshiiyeen oo isguursadeen khadar ayaa sheekada inoo dhammaystiraya khadar ku soo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a aad baad umahadsantahay walaal waan dhowahay maxaa kugu dheliyey in aad hal abuurto bog dhinaca internetka ah oo ay ku kulmaan dadka calafdoonka ah walaal waad mahadsan tahay ismaaciil waxaa igu dhaliyey website noocana inaan hal abuuro horta markaygii hore baan iska jeclaa inaan wax cusub oo dadku soomaalidu inta badan isku dayataayo wax cusub inta badan ma keenaan marka markii hore aan jeclaa wax ka yara duwan dadka inaan sameeyo deetana waxaan arkay websiteyo fara badan oo inta badan warar iyo maaragtay waxyaabo noocaas inay soomaalidu u badan tahay marka waxaa igu soo dhacday inaan sameeyo website soomaalida iyo dadka maaragtay caalamku ay ku kulmaan oo iska guursadaan oo maaragtay systemkii diiniga ahaana aan nimo shuyuuq oo culimaha kala tashaday oo maaragtay iga caawiyey deetna website baan sameeyey hon marriage la dhaho oo geeska africa oo dhan ama caalamka oo dhan qof weliba uu soo geli karo oo uu qofkiisa ka heli karo marka waa iyo dadka ku jira ilaa hadda macaamiisha ku ah ee iska diiwaan geliyey boggan ee ku sheekaysta
dadka iska diiwaan geliyey qaaradii bay u badan yihiin qaaradda africa u badan yihiin soomaali baa u badan waxaa ku jira tanzanian baa ku jira ugandis baa ku jira kenyan baa ku jira sudanis baa ku jira cid walba cid walba way leeyihiin oo maaragtay dad yow fara badan oo qaarado fara badan iyo waddamo fara badan kasoo kala galay baa jiro oo isticmaala hadafka loo sameeye waxa weeye in dadku intay isdiiwaan geliyaan halkaa ku sheekaystaan labadii isfahmaana ay isguursadaan ilaa hadda ma jirtaa ciid iska guursatay ha ha way jirtaa ciid iska guursatay waxaa faamiliyo fara badan baa jiro oo iska helay waxaa ka mid a wiil iyo gabadh qaaradda africa iyo kala jooga iyo iyo norway iyo hargeysa kala jooga oo labada kun iyo lix iyo tobanka qofka marka labada qof meesha iska helaan halka aan kugu yara noqdo ismaaciil oo labada qof meesha iska helaan waxaanu ka codsanaa qofku markuu soo galo marka ugu horeysa waxaanu weydiinaa inuu diyaar guur u yahay oo guur uu diyaar u yahay qofku hadduu nooga jawaabo u dhaho guur baa diyaar aan u ahay waxaan weydiinaa macluumaadkiisa inuu noo soo diro haddii guulkiisu success noqdo uu ku guuleysto oo aanu la sheergarayno la wadaagno dadka kale ee ku jira websiteka ku jira labadaa qof waxay noo soo direen warbixintoodii waxay kala joogaan hargeysa iyo norway xagaaga sanadka dambe iminka labada kun iyo lix iyo tobankee soo gelayana hargeysuu ka dhacaya iskugu tegayaan insha allah dabcan waa sheeko xiisa leh marka idinku sidee baa qofkan macluumaadkiisa aad ku hubisaan qofkan tusaale ahaan anaa soo galay haddaan doono macluumaad beena inaan isticmaalayo iyo inaan macluumaadkaygii saxaa isticmaalayo sidee baad ku hubisaan waa si fiican ismaaciil qofka waxa weeye anigoo kala kaadh minaho ku jiro meshii controliyo wixii soo gala la socda qofku markuu sidaa usoo galo su-aalaha saddex su-aalood baan weydiinaa gur inuu diyaar u yahay meshuu joogo iyo contactigiisa xidhiirkaaga inaad na siiso si bareefada baan qofka ula hadalaa qofkan in annaga laftigeyga aan meshii dambi naga raacin oo laba qof oo ama dee qof been sheegayo oo kale qof kale in aananu maaragtay aananu aananu meshii aanu ka helin oo khaladkii annaga xaggeega marka dambe aanu soo usoo noqon marka qofkii inaanu telefonkiisa qoranno inaanu su-aashaa weydiino inaanu la hadalno inaanu hubino inaanu dabagalno deetana markaa kabacdi aanu wixii successful noqday ku guulaystay aanu usoo bandhigno shacabka ayaanu samayna waan gartay dabcan waxaad ii sheegtay dad kala duwan inay ku jiraan su-aasha ugu dambaysa hadaan ka dhigto waa garanay dadka soomaalida ah oo kale waxaa laga yaabaa adigu inaad la hadashid tusaale ahaan dadka afafka kale ku hadloo kale meelaha kale iska diiwaan geliyey yaa kaa caawiya
waxaa iga caawiya waxaa aniga keligay maahay laba inan oo kale ila shaqeeya website-kana waxaa ku qoran oo aanu xataa markii aanu sameyneynay lagu qoray saddex luqadood baa ku qoran luqadda ingilishta luqadda faransiiska iyo luqadda sawaaxiliga si qof waliba dadka dadyowga meelaha kasoo gelaya qof waliba uu dee u fahmi karo oo luqad u fahmi karo uu maaragtay meshii ka helo qof kale markuu soo galo oo waddan kale ahay markuu soo galo ama english buu ku hadlaya ama faransiis buu ku hadlaya ama ama wuxuu ku hadlay english iyo faransiis waa common waa luqadaha inta badan ay u badan yihiin internationalka weeye hadduu africa joogo ama english buu ku hadlaya ama faransiis buu ku hadlaya luqada soo saddexaysa waxa weeye bariga africa laga hadla waa sawaaxili saddexdaasna waan kula hadalaa oo waa laiga caawiyaa intaanan fah fahmayn waa laiga caawiyaa markaa saasaanu kula xidhiidhna aan kula hadalaa aadaad umahadsan tahay khadarow waxaan filayaa dad badani inay fikradda aad ula heleen aadaad umahadsantahay khadarow aad adaa mudan walaal adaa mudan
barnaamijka aada dhegaysanaysaan wuxuu idinka imanayaa laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad xiisaynayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan ha mogaanin in aad farriin noogu soo dirto somali at v o a news com ama aad booqato bogga v o a adiga oo ka heli doona barnaamijkan aan ugu tala gallay hibada iyo hal abuurka dhallinyarada dhallinyarada soomaalida arrimaha maankooda ku jira waxaa ka mid ah waxaan sheegayaa inta aan weli guursane xulashada gayaankooda tahriibka oo isna saamayn ku leh qurbajoogii oo ay ka cabanayaan dhallinyaradii dalku oo ay leeyihiin haddii aad gabadh la sheekaysato waxaa soo degaya wiil baasaboor sita oo gabadhii kaa qaadaya sidoo kalena waxa iyana dhallinyarada sheekooyinka dhex yaalla ka mid a jacaylka haddaba sheekadan soo socota oo taxane noqonaysa waxay ku saabsan tahay dood dhex maraysa dhallinyarada hal abuurka ah waxay salka ku haysaa ama ay taabanaysaa guurka tahriibka jacaylka iyo loolanka ka dhex jira dhaqanka soomaaliyeed iyo waayaha ay dhallinyaradu kala kulmaan waddammada qurbaha barnaamijkani wuxuu daba socdaa barnaamij hore uga baxay caweyska washington oo ay diyaarisay sahre ciidle nuur gobaad waa inan soomaaliyeed oo calafdoon ah hase ahaatee xulashada gayaankeeda waxaa adkeeyey iyada oo uu maankeeda ku jiro wiilka ay doonayso wax ay ku xulan lahayd ma wiil dalka jooga ayaad xulataa mise wiil baasaboor wata oo ilbaxnimada dunida soo arkay ma wiil aad garanayso ayaad xulataa mise oday lacag haysta su'aalo badan oo noocaa ah ayaa maskaxdeeda ku jira haddaba yaxye yeebaash oo ah wiil isna dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa ayaa isagu maansadan kula garnaqsanaya gobaad waxay ka warmaysaa dhowr qodob oo ama dhowr mawduuc oo isugu jira tahriibka iyo iyo iyo jacaylka dhalinyarada iyo dhoofka iyo waxyaaba caynkaasa waxay odhanaysaa saw galab mareegaha internetka maan gelin hadba gebijalleeciyo kanka guur u guurtii sawmaan u guda socon laba wacad u gaariya guur isu diyaarsho yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin maharkii dadku sii galbinayaan badanka waa tan maalmahan waxaa la sameeya wax coming soon la yidhaahdo oo labadii oon isba mehersan baad arkaysaa iyagoo iska laalaado meelaha mareegaha yaalla yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin maharkii dadku sii galbinayaan hambalyada isgudubtaa dhegihii igoyso la yaab gooni daaqii inta aan gayaankii indhihii ku yara gubay sawmaan yartii garan haye gabadh beri ka shaydiya gunta beerka saaqdoo jacayl guuna laabtiiyo wadnihii ku gunudo wacadkiyo garnaqashada axdi ila guddoontoo gacan saydh mar qudha uun gad kaleeta noqotiyo alla waa gobaadii waa gobaad lafteedii dee way kugu dhacday yaxyo haye labadii labadii lamaanaan mid gartay moogta hoyo waxay ahayd mid xidhiidh horena dhex maray haye geed fadhiisigeediyo ninka guursanaya waa odaygu weynoo meelaha gariigiya ka soo gooshay yurubta walaaciyo galgaladkii walbahaar lagoohii galiiliyaygu taranto dharaaraanka siinkiyo hurdadii ka giigoo garashada warkaasaa nabar hoos gunaadiyo meel guudka aan dhiyey qolfihii ka guray haye anoo goob cawaysiyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodkoo gaarinaysa maan arag anigoo maalin meel fadhiyaan arkay dabeed iyadii laftarkeedii oo ma garanaysaa socota malaha araggeedaad badheeman ku raadinaysa haye anoo goob cawaysiyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodkoo gaarinaysa maan arag alla waa gobaadii waa gobaad lafteedii gacanqaad salaanliyo war guddoona dabadii nimu ciil ku gaaxdo waxaan ahay gunuus iyo nafta guux ku dilayoo muddo soo gubanaye waxaan idhi gobaadey maqlay inaad nin guunoo baasaboor galbeed iyo sita guunyo lacageed guri wada furaysaan waxaan idhi gobaadey jacaylkiiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii mar goysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray wax allaaliyo wixii dee aynu haysanay iyo jacaylkiiyo waayadeennii hore makaasaa beddelay haye waxaan idhi gobaadey aabbahaa garaad aabbahaa garaad iyo golo guurti weeye doorashada gugeedii goobtiiyo codayntii kun goor baan fartaydaa darayfoodka gacaloy aabeed markaa wuxuu ku jiray qolyihii baarlamaanka ee la doortay ma ogtahay markaa wuxuu leeyahy ma- waagii aabbahaa la dooranayey boqol jeer baan anigu codeeyey askar gaatamaysaa dabadeedi garatoo gudub ii taxaabtoo waa taangu iyo bilo xabsi aanu galay shalay dhibintaanu golongolay ama gaajadaan qabay baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray xabsi baabaan u galay baabu leeyay moogtahay waxaan idhi gobaadey adduunyadu giraan iyo waa gala bacayno adoo guul filaayaad ged kaleeta aragta misna gocasha sheekada waxaan uga gol leeyahay waxaan gabay farshaxanliyo tuduc iyo geeraar qoray ama aan lur ganacliyo gabayoo xistumi jiray dookhaagu gebigaba yurub aan u gooshiyo haddii uu giriiga mar baan gudi lahaayoon qunyar goosan laayoon tegilaa galbeedkee maxaad ii gujayseed iiga tuurtay gebiyada wuxuu leeyahay haddii dee gebigaaguba baasaboor uu ahaa dee waxaasoo dhibay maad mariseen qunyar baan dee waatan ama la tahriibay ama lasusoo dacwooday wuxuun baan samayn lahayo baasaboorkan soo qaadan lahay maxaad sidan ii jebisay buu leeyay maansidu intaasay ku dhan tahay ismaaciil oo aad baad mahadsan tahay waan gartay meesha yaxyo waxbaa ka dhacay bal waxaan sugaynaa jawaabta gobaad iyo weliba qolada dee qurba joogta ee aad tidhi in fariimaha badan u dirtay en waxa ay maansadaadan ka soo yidhaahdaan waxaase doodda yaxye markii ay maqleen isla markiiba ka soo jawaabay oo telefoon soo qabsaday maxamed haykal oo ku nool dalka ingiriiska isaga oo leh yaxyow qurba joogta waad ku yar fogaatay malaha doob haari sheegto halabaystay raantoo dhulka hooyo joogoo hees tiriyey baa yidhi inkastoon haliyey iyo hanad iyo fariid ahay hidadhowrna aan ahay hanti iyo aqoon iyo hibe iyo buruud iyo hal adeegna leeyahay hollashada haddaan guur u hawoon lahaayoo haasaawo gabadheed inta aanu hagarbaxo aqal heensaweyn iyo ku hamiyi lahaa gogol cillad bay hor joogto hablihiiyo gayaankii ila joogay heelkaa salownaga haleelo qurba joog hayaan oo dalal horumar sheegtiyo holand iyo giriig iyo haarow agteed iyo hanover kanad iyo hambeka yimiba hiyigoodu raaco si kastuu haco iyo hoori iyo nin liitiyo heeciye u yahay caran ama howlgow uu yahay kol hadduu waraaqiyo haysta dhalasho ciid kale haye iyo dan mooye hadal uuma celiyaan annagana hubaashii hodh naguma qoystaan inkastoon hargeysiye hobye iyo nugaal iyo hiiraan docdeed iyo xamar halabadkeed iyo herar iyo wardheer iyo nogob iyo hargeel iyo haradii jabuutiyo hawd iyo galduur iyo haradii harawiyo camuud iyo hoygii jacaylkee cilbi uu ka hoydii heelkii ka maqanahay bal haddana warmoogow xogta waan hayaayoo howlaha dhulkii jira halna iguma seegee hawraarta taadii kolkan hoos u sii dayey cadho iyo huruuf iyo cay iyo habaar iyo hiirtaanyo mooye hala qaata kuma arag haweenkana sidoodaba hoo iyo nin deeq loo huri kara adduun baa hanta oo aroosee kol haddii hankaagiyo hayntaada jeebkiiyo kaa hiishay waayuhu hiif iyo dhibaatiyo hurgumiyo caloolxumo nafta ha u horseedine hablahaana caashaqay ka hadh baan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay maxamed haykal oo dalka ingiriiska igala soo hadlay sidoo kale maxamed waxaad iyana ii sheegaysay in hablaha qurba joogta ah laftooda ay farriin ku yidhaahdeen naga gaadhsii yaxye n farriintaa laftigeedu maxay ahayd waxaa maansida soo gashay inan iyaduna qurba joog ah oo si hogatuusa waxay ugu sheegaysa ninka dalka jooga waxa aynanta tidhi inamada hugmaayee halxidhaalayaashii hawraarta tiriye isku haysta meeshow inkastoon haweenahay haaraha dhexdiinaa hirar baan ku leeyahay iga hooya dhowr erey ninka soo hadlaayee dalka hooyo joogow adigoon ishawlayn ama aan habaartamin hablahana u ciishoon waxaan heedha kugu idhi holandaa warkeeda haddaad caawa helilayd baasaboorka hong kong carigaad u heyatee haleelada irmaan iyo hadhuurkiyo galleyd iyo deegaanta hortiya hoobtiyo caleemuhu hamashka isla gaadheen habeen kuma nagaateen ee maxaad humaagyada harawsiga khayaalka ah dadka kaga hodaysaa waan gartay aad baad u mahadsantahay maxamed haykal dhegaystayaal intaas waxaa ku eg qaybtii ugu horraysay ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada dabcan silsiladdani way u furan tahay dhallinyarada hal abuurka ah gobaad lafteeda waa la dhowrayaa waxa ay kaga jawaabto doodan ka kala timi london iyo hargeysa haddii aad jeceshahay in aad ka qayb qaadato barnaamijkan ha moogaanina inaad farriin noogu soo dirtaan ciwaanka aan internet ku leennahay ee somali at v o a news com taniyo intaynu barna tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan idin leennahay sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
waxaa tahay ismaaciil xuseen farajar barnaamijka aad baan dhegta ugu dhigay laakiin waxaad moodaa barnaamijkani waa diyaaris laakiin ma isleeda dhinac markaad ka fiirisan adugu barnaamijkani kuga haboonaaba
may oo horta baahidii adiga ku haysad barnaamijkani kasoo dhex saartay doodani dhallinyaro kala duwan ayay dhex maraysaa marka hore waxaan idhi dhallinyaradunba sheekadani u gaar tahay waa gartay marka dood badan weeyo qurba joogti iyo qolqol joogti caashay ways haysataa waa haysataa laakiin inantaa ugu dambaysay laftigeedu Ah, wiilashii waxaad moodaa inay aad ugu yar talax tagtay
waayo laakiin kolba dabcan waa sheeko soconayso inay wiilal badanna kasoo jawaabi doonaan wiilasha iyo gabdhaha intaas een, weliba waxaaba loo samaystay shabakado oy intaa ku xiriiraan oo intaa xogtii isku dhaafsadaan marka barnaamijkani aad buu uga haboonaadna waad umahadsan tahay barnaamijkani weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta